wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland waxay shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan zaynab cali yuusuf oo ah ardayad dhigata iskuulka wamo stadium ee magaalada kismaayo ayaa kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan halka maryan maxamed maxamuud oo ah ardayad dhigata dugsiga ganaane ee degmada kismaayo ay kaalinta labaad ka gashay imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan kaalinta saddexaadna waxaa imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan galay cabdinajiib farxaan axmed maxamed oo dhigta iskuulka alqalam ee magaalada baled xaawe ee gobolka gado kadib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad sana dugsiyeedkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed faarax cali aweys waa uu hambalyo u diray ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan afar shaacibnay imtixaankii shahaadiga ahaa ee waxaan maanta oo taariikhdu tahay afariyo labaatankii bishii sideedaad laba kun labaatan iyo afar shaacidnay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardaydii gashay fasalka kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad ilaa kaalinta tobnaad aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan kaloo u hambalyeynayaa degmooyinkii iyaguna galay kaalimaha hore markii la sameeyey celiska iyo sida loo kala guulaystay iyagana aad baan u mahad celinayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa macalimiintii maadooyinkoodu ay aad iyo aad ugu guulaysteen inay boqolkiiba intaa ka keenaan oo ay ka hormaraan kuwa kale aad baan ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaan la dardaarmo dhammaan ardayda ku hartay oo aad tiro yar ah inay halkoodii ka sii wadaan oo aysan niyadjabin oo caajisin ee ay ku noqdaan sanadkan fasalkii ay dib ugu noqdaan waxaan kaloo rabaa inaan la dardaarmo ayna dhici doonto in laysu yimaado la xisaabtami doono maadooyinka aad iyo aadka u hooseeya ee boqolkiiba tirada yar ka keenay sidii laga rabay looga baahnaa marka waxaan boorinaynaa in maadooyinku ay tartamaan macalimiinta dhigaa oo ay gaaraan meeshii laga rabo waxaan kaloo rabaa inay tartamaan degmooyinka waxaana rajaynaynaa degmooyinka iyo macalimiinta iyo ardayda kaalimaha hore gashay intaba inaan abaarmarin doono laysuguna imaan doono fadhi halkan ka weyn ama maxfal halkan ka weyn oo qof walba wixi uu shaqeeyey iyo wuxuu keenay aad iyo aad aan uga abaalmarin doono waxaan leenahay ardaydii sanadkan ku guulaysatay kaalimaha hore hambalyo hambalyo